سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه walaalayaal insha allahu tacaala waxaan halkan ka soo jeedin doonaa xalaqaad koob kooban oo aan ugu talagalay alle subxaanahu wa tacaala inaynu ku baranno allihiina abuurtay ina arsaaqayay ina nooleeyey ina dilaya aynu u cibaadaysanayno allaha inaynu baranno dhowr xalqadood oo ku saabsan ayaan insha allahu tacaala halkan ka soo gudbinaya xalqadan koowaad waxaan si kooban u iftiiminayaa waan uga hadlayaa insha allahu tacaala alle subxaanahu wa tacaala inaynu baranno alle subxaanahu wa tacaala inaynu aqoon u yeelanno alle subxaanahu wa tacaala inaynu fahanno ahmiyadda uu leeyahay ayaynu insha allahu tacaala wax isaga sheegaynaa waxaa laga yaabaa marka la yidhaahdo ilaahay baa la baranaya dadku inay yidhaahdaan ilaahay waa acrafu lmacaarif waxyaabaha la aqoonsado waa kuwa loogu yaqaano laakiin markaad xalqaadkan dhammaysato barnaamijkan aad daawato waxaa kuu soo baxaya aqoontii aad alle subxaanahu wa tacaala aad u lahayd iyo aqoonta hadda aad kororsanayso ayaa kuu soo baxaysa aqoonta aynu doonayno alle subxaanahu wa tacaala inaynu baranno waa aqoon saamayn noloshaada ku keenaysa oo noloshaada wax ka bedelaysa waxaan maanta insha allahu tacaala gogolxaadh ku samaynayaa ahmiyadda uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala inaynu u cilmi yeelanno markaynu alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa aynu ka hadlayno waa mowduucu alle subxaanahu wa tacaala uu inoogu yeedhay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxaynu ka helaynaa soddon aayadood wax gaadhay oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iclamuu ana allaha shadiid اlciqaabi wa ana allaha gafuuru raxiim wاclamuu ana allaha gafuuru xaliim wاclamuu ana allaha casiizu xakiim litaclamuu ana allaha calى kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaaطa bkuli shayin cilma iclamuu yani u cilmi yeesha oo ogaada inuu alle subxaanahu wa tacaala dembiga dhaafo inuu alle subxaanahu wa tacaala dulqaato inuu alle subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisu daran yahay in alle subxaanahu wa tacaala dembi dhaafkiisu badan yahay inuu alle subxaanahu wa tacaala wax walba awoodo waxaa laga cabiray iclamu iclamu ogaada waa soddon aayadood wax gaadhay alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa inuu muhim yahay waxaa ina tusaya waa asluliimaan iimaanka aynu rumaynayna alle subxaanahu wa tacaala islaamnimadeenna iyo iimaannimadeenna iyo diinteennaba waxaa asaas u ah alle subxaanahu wa tacaala allana in la barto asaaskaasaad ku adkaynaysa kuu xoogoobaya haddii asaas fiican uu iimaankaagu ku taagan yahay oo alle subxaanahu wa tacaala aada rumaysan tahay oo aad fahmayso magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa wanaagga badan iyo ficiladiisa qiimaha badan iyo xuquuqda uu leeyahay waxyaabahaasi waxay keenayaan iimaankaagu inuu noqdo iimaan sees wanaagsan ku taagan markaynu ka hadlayno iimaan waxaa kow ka ah aliimaanu billaah ilaahay in la rumeeyo ilaahay rumayntiisuna waxay u baahan tahay inay noqoto mid ku salaysan aqoon alle subxaanahu wa tacaala loo leeyahay sidaa awgeed ayaa alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka iyo suwarta marka la eego waxa aynu ka helaynaa suurad kastaaba suuradda ay ka towxiid badan tahay ee alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa lagu sheegayo aayad waliba aayadda ay kaga badan tahay tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala inay ka qiimo badan tahay tusaalayaal haddii aynu soo qaadanno marka kitaabka alle subxaanahu wa tacaala laga hadlayo aayadda ugu weyn ee ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan waxa weeye waa aayat lkursi weeye sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegayo صxaabiga ubay ibnu kacab buu weydiiyey maa hiya acdamu aayati fi اlqur'an qur'aanka aayadda ugu weyni maxay tahay dabeedna ubay ibnu kacab ahlu qur'aan buu ah wuxuu ku yidhi nabiga calayhi الsalaau wasalaam ugu jawaabay waa aayat lkursida nabigu waxau ihi liyahnika alcilmu aba lmundir cilmigu laabtaada hadagu jawaabta fiicana uu ku jawaabay idan waxaan leenahay aayat lkursi waa aayadda ugu weyn kitaabka alle subxaanahu wa tacaala suuradaha iyo aayaadka waa aayadda ugu weyn ugu qiimaha badan wey maxay aayadaha kaga soocan tahay waxay kaga soocan tahay alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiis iyo magacyadiis iyo ficiladiis ayaa lagu faahfaahiyey allah laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nawm waxyaabaha ilaahay loo diidayo mana luloodo mana seexda alle subxaanahu wa tacaala laa taakhuduhu sinatu walaa nawm man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu ma bayna aydiihim wma khalfahum wlaa yuxiiطuuna bshayi min cilmihi ila bma shaa wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlأrض wlaa yauuduhu xifduhuma wahuwa اlcaliy اlcaظiim tilmaamaha iyo magacyada waynu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala xalaqaadka soo socda laakiin waxaad arkaysaa ayadda waxaa lagu bilaabay allah magaca alle waxaana lagu gabagabeeyey alcaiim oo isaguna magaca allaah allah waa allaha la caabudo cibaadada mutaysanaya wa huwa alcaliyu alcadiim allaha sareeya daatadiisu khalqiga ay ka sarayso sharaf iyo makaanadiisu dadka ay ka sarayso khalqiga qadran wa makaanatan allaha u sareeya cizatan wa quwatan wa ghalabatan allaha u sareeya awood ahaan ee awood kale aanay ka sarayn alcaiim allaha weyn ee weyninka ku sifaysan inta ka dhaxaysana waa tilmaamo alle subxaanahu wa tacaala maadaama aayaddaasi ay koobaabsatay tilmaamo badan iyo magacyo badan baa nabigu ku tilmaamay aayadda ugu weyn inay tahay xagga suuradaha haddii aynu eegno alle subxaana nabigu calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari ku timi saxaabiga abi saciid ibni almucalla waxa uu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lawacallimanaka acdama suuratin fi lqur'an qabla an takhruja min almasjid abu saciida waxaa ku baraya suuradda kitaabka alle ugu weyn ee ugu qiimaha badan inta aadan masjidka ka bixin dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay masjidka inuu ka baxo abu saciid baa weydiiyey oo hi nabi alla waxaad igu tidhi suuradda qur'aanka ugu weyn baan kuu sheegaya ee ii sheeg nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam hiya alfaatixa wa hiya sabcu almathani wa hiya alqur'aanu alcadiim lm unzil calaya fi اtwraati wla fi اlinjiili milha wuxuu nabigu tilmaamay calayhi الsalaau wasalaam suuraddaasi inay tahay suuraة اlfaatixa inay tahay waxa weeye qur'aanka weyn ee ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'an اlcaiim qur'aanka cadiimka ah iyo toddobada la soo celceliyey waa suuraة اlfaatixa weyninka ay leedahay baa lainoo jideeyey maalintii toddobiyo toban jeer oo salaadaha faralka aynu tukanayno faatixada inaynu ku tukanno ragcad kasta oo ka mida in lagula yimaado haddii laga tagana inaanay salaadaasi ansaxayn maxay ku gaadhay suuratulfaatixa mansiladaas waxay ku gaadhay waxa weeye waa macaanida ay koobaabsanayso waxaa lagu bilaabay magaca alle subxaanahu wa tacaala mahadinta alle subxaanahu wa tacaala baa lagu bilaabay xuquuqda uu leeyahay baa lagu tilmaamay bismi illaahi araxmaan araxiim waa aayad ka mid ah basmaladu magaca alle alraxmaan alraxiim alxamd mahad dhammaanteed lilaahi rabbi alcaalamiin ilaaha la caabuday u sugnaatay mahadintii baa loo sugay waxaana lagu mahadinayaa sifo kastoo wanaagsanoo uu leeyahay waa ihbaatu alkamaalaati walfadaa'il lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa la sheegay tilmaamihii wanaagsanaa oo looga mahad celinayo waxaa la sheegay cibaadada inuu mutaystay waa lilaah waxaa la tilmaamay rabbiga caalamiinta inuu yahay oo koonkan u maamulay oo isagu iska leeyahay oo uu abuuray araxmaan araxiim waa tilmaamihiisa waaweyn maaliki ywm اddiin waxyaabahaasoo dhan waa ammaan alle subxaana wa tacaala la ammaanayo waxaa la mida suurat likhlaas qul huwa allahu axad nabigu waxa uu ku tilmaamay tacdilu ulua alqur'aan inay tahay yacnii qofku hadduu suurat likhlaas uu akhriyo waa qul huwa allahu axad ajarkiisu wuxuu ka dhigan yahay qur-aanka saddex meeloodoo meel qof akhriya buu ka dhigan yahay waa qiimaha iyo sharafta ay leedahay waxayna ku timi waxay koobaabsanaysaa tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay nin saxaabiya oo suuraddan mar walba dadka ku tujiya ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu ninkiiba u yeedha uu weydiiyey wuxuu ihi liannaha sifat raxmaan wa ana uxibu an aqra'aha suuraddani waa tilmaamihii alle aniguna waan jeclahay yani waxaan u jeclaaday waa suurad ka hadlaysa alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa nabigu waxa uu ihi akhbiruuhu ana allaha yuxibu u sheega alle inuu jecel yahay jannadana inuu gelaya u sheega jannadaa loogu bushaariyey tusaalayaashaas waxaynu ka caddaynaynaa sida ay muhimka u tahay qiimaha u leedahay sharafta u leedahay alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa iyo aqoontiisu dhinac kale markaynu ka eegno ambiyada iyo rususha dacwadoodu iyo waxa loo soo diray sida ibnulqayim raximah llahu tacaala uu tilmaamayo saddex shay baa loo soo diray wاlcilmu aqsaamu ثalaaث ma laha min raabici wاlxaqu duu tibyaani cilm bأwصaafi اlإilaahi wa ficlihi wakadalika alasmaaء lidayaani cilmiga koowaad ee cilmiyada ugu muhiimsan ee ka mida saddexda cilmi ee diinteennu ka kooban tahay waa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala in la barto magacyadiisa in la barto tilmaamihiisa in la barto wanaagsan ficilada uu sameeyo waxa weeye cilmi loo yeesho cilmiyadana kaasaa asala kuwa kalena waa ku dul dhismayaan marka cilmiga la helo cilmiga labaad waa in la ogaado waxa weeye mahadcelinta ilaahay loo mahadcelinayo iyo ammaanta la ammaanayo iyo cibaadada loo cibaadaysanayo iyo xuska la xusayo jacaylka aynu jeclaanayno baqdinta aynu ka baqayno dulliga aynu u dulloobayno hogaansanka aynu u hogaansamayno waxaasoo dhani waxay ka dhalanayaan ta hore ayay ka dhalanayaan sidaa awgeed ayaa waxaa weeye alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahy inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alle waxaa ka baqa baqdinta dhabta ah dadka cilmiga leh dadka cilmiga leh culimmadu waxay yidhaahdeen alcaalimuuna biاllah waa kuwa alle subxaanahu wa tacaala yaqaana alle markay barteen ayay garteen alle subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa iyo xuduuddiisa waxa weeye la ilaalinayo cilmiga saddexaad waa cilmu اljaza maalinta qiyaame iyo abaalmarinteeda iyo jannada waxa lagu mutaysanayo iyo jannadu waxa ay tahay raalli ahaanshaha alle cadhada alle cadaabkiisa iyo waxyaabaha ka horeeya aakhara iyo jazaaga iyo abaalmarintana iyaduna waa cilmi saddexaad wey laakiin cilmiga lafdhabarka u ahi waa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala la baranayo waxaa ka dhalanaya alle in la caabudo alle in la caabudona waxaa ka dhalanaya in lagu abaal mariyo cilmiga diintu uu ka kooban yahay waa saddexdaa cilmi wey waxaa muhima walaalayaal markaynu alle subxaanahu wa tacaala baranno sidaaynu xalaqaadkan ku caddayn doonno ee magacyadiisa aad fahanto ee tilmaamihiisa aad xog u yeelato waxaa ka dhalanaya raad baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya cidda ugu muhiimsan ee aad danaynaysa alle subxaanahu wa tacaala inay noqoto yakuunu hamuka waaxida hamkaaga iyo danayntaada iyo waxaaad ka fakaraysaa waa alle subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed waxaad baranaysaa alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo waxyaabaha ka dhalanaya waa ahmiyadda cilmigani uu leeyahy magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay asmaa aljalaal asmaa'da weyninka asmaa alcadama alcadiim aljaliil alkabiir iyo magacyada lamidka ah magacyadaas haddii aad ogaato alle subxaanahu wa tacaala waad weynaysiinaysaa waxaad ogaanaysaa all subaanahu watacaala awoodiisa ayaad all subaana watacaala ogaanaysa waxaa jira magacyo ka hadlaya wanaagga iyo quruxda iyo deeqda iyo samafalka asmaa اljamaal in allaha jamiil yuxib اljamaal waxa weeye magacyada noocaasana waxaa kaaga dhalanaya inaad ogaato wixii wanaagsanaa inaad jeclaato waxaa ka mid a alle subxaanah watacaala magacyadiisa magacyo badan oo tilmaamaya ilaahay inuu naxariisto dadka inuu u dhibirsado alraxiim alraxmaan allatiif aljawaad inuu deeq badan yahay albar inuu alle subxaanahu watacaala dadka u samafalo magacyadana markaad ogaato waxaa kaaga dhalanaya raja inay ku gasho ididiila inay ku gasho inaadan alle subxaanahu watacaala ka quusan naxariistiisa inaad filato ayaa waxa weeye ka dhalanaysa waxaa jira magacyo badan oo tilmaamaya alla subxaanahu watacaala inuu ku og yahay alcaliim alkhabiir iyo magacyada la midka ah ee tilmaamaya alla subxaanahu watacaala xogogaal inuu kuu yahay inuu waxa weeye wax walba og yahay taana waxaad ka qaadanaysaa alle subxaanahu watacaala inuu kula socdo meel kastoo aad joogto xilli kastoo aad joogto xaalad kastoo aad ku sugan tahay in alle subxaanahu watacaala uu kula socdo magacyo badan baa inoo tilmaamaya markaad eegto inuu yahay shadiid ulciqaab dulbadshi inuu yahay casiiz inuu yahay iyo magacyada la midka ah ee awoodda waxa weeye tilmaamaya alle inuu awood leeyahay alle subxaanahu watacaala ciddii ciqaab mutaysatay inuu ciqaabayo taasina waxay ku gelinaysaa inaad baqdo oo alle subxaanahu watacaala aad waxa weeye ka cabsato qodobka ugu dambeeya in sha allahu tacaala markaad magacyada alle subxaanahu watacaala aad baranayso ee aad cilmi u yeelato waxaad ogaanaysaa magacyadaas tilmaamahooda ilaahay inuu kugu jeclaanayo allahu muxsin yuxib اlmuxsiniin raxiim yuxib الruxamaa jamiil yuxib اljamaal jawaad yuxibu ahl aljuud alle subxaanahu watacaala waa deeqsi dadka deeqda badanna waa jecelyahy alle subxaanahu watacaala waa naxariistaa dadka naxariista badanna waa jecelyahy alle subxaanahu watacaala latiifun bicibaadih dadka dadka u dhibriya waa jecelyahy alle subxaanahu watacaala waa jamiil waa alle qurxoon wixii qurxoonna alle subxaanahu watacaala waa jecelyahay ee iyadana aaaarta ka dhalanaysa magacyadu alle subxaanahu watacaala ku magacaaban yahay tilmaamuhu alle subxaanahu watacaala ku tilmaaman yahay iyadana waxaad ogaanaysaa inaad ku sifowdo alle subxaanahu watacaala inuu kugu jeclaanayo waa tilmaamaha alle subxaanahu watacaala aynu kaga dayanayno ila inoo baneeyey laakiin waxaa jira siaynu dib ka tilmaami doonno magacyo iyo tilmaamo alle subxaanahu watacaala uu gaar u leeyahay isaga ammaan bay u tahay laakiin inaga munaasib inooma aha alkibriya in la isweynaysiiyo ilaahay baa iska leh cidina ku qabsan mayso idan ilaahay waa ku sifaysan yihi almutakabir weeyi waana mutaystay laakiin inagu ma geyno inaynu dadka iska weynaysiinna mamnuuc bay naga tahay dunuubta waaweyn baanay ka mid tahay walaalayaal insha allahu tacaala xalqada koowaad waxaynu ku soo koobaynay alle subxaanahu watacaala in la barto macnaheedu muxuu yahay alle subxaanahu watacaala haddii la barto faa'iidada laga helayo waxaa ku duugan qiimaha ay leedahay halka sharciga uu dhigay ayaynu insha allahu tacaala xalqada koowaad kusoo koobaynay intaynu ka gaadhayna xalqa dambe astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu